habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobarna waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labayo labaatanka efemyada geeska afrika qaarkood iyo telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o e somaali com oo aad caalamkao dhan nagala socotaan idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wadahadalladii ku saabsanaa maamulka hawada ee soomaaliya iyo somalilan oo mar kale dib u furmaya
in mashruuca guddi madax bannaan loo dhiibo oo ka kooban labada dal xarunta laga maamulayana caasimadda somalilan hargeysa uu noqdo in heshiiska sidiisaa loo fuliyo laba in naloo qaybiyo oo hawadii naloo kala gooyo walaaladii saddex in uu gacanta ku jiro qaramada midoobay saddexdaa xal xal afraad annaga nooma muuqdo saddexaa mooyaane waxaa kaloo aad idaacaddeennan ku maqli doontaan warbixin ku saabsan rabshado ka dhacay maanta magaalada boosaaso ardayda xusnida ku jirto aan qof ka soo bixin baa galaasyada inta la hor istaagay xabad afka laga wada gashay oo weliba caddaynteedii iyo rasaasteedii intiiba aanu haynaa waa taa rasaasta xalka muuqata oo la wada jeedo oo haddeer aduu indhahaaga aan kugu tusi karaa
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
baarlamaanka dalka iiraan ayaa ansixiyey heshiisay dowladda waddankaasi ay la gashay dalalka reer galbeedka oo ku saabsanaa xakamaynta hubka nuyukliyeerka wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ee irna ayaa sheegtay in mudanayaasha baarlamanku ay codoq labiyada ku meelmariyeen heshiiskaasi wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in boqol iyo kow iyo lixdan mudane ay taageereen heshiiska waxaana diiday sagaal iyo konton mudane halka ay saddex iyo toban mudane ay ka aamuseen
baarayaasha dalka holland ee baaraya diyaaraddii burburtay ee malaysia airlines m h oo ku dul burburtay bariga dalka ukraine ayaa sheegay in diyaaraddu ay soo riday gantaal kuwa hawada ah kaasoo ah nooca ay ruushku sameeyaan baarayaasha reer holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada haig kuwaas oo qayb ahaan dib isugu xirxiray qayb ka mid ah diyaaradda waxaana lagu eegay walxo biro ah oo markaasi qaybo ka mid ah gantaalka loo malaynayo in diyaaraddaasi uu soo riday tijiib justra madaxa guddiga ammaanka duulimaadka holland ayaa sheegay isagoo la hadlayay qoysaska dadkii ku dhintay diyaaraddaasi in markii gantaalku ku dhacay diyaaradda ay laba u kala jabtay iyadoo hawada ku jirta ukraine ayaa la sheegay in ay mas-uul ka ahayd inay xirto hawada deegaanada ay colaaduhu ka jireen si aysan diyaaraduhu u marin booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in weeraro kale oo midi loo adeegsaday saddex qof oo israa'iiliyiina lagu dilay mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in laba qof toogasho lagu dilay halka qof kalena ah midi lagu weeraray dadkaasi oo ahaa rakaab saarnaa bas dhex socday magaalada jerusalem halkaasi oo qofka dilay afar kalena uu ku dhaawacay ciidamada difaaca israa'iil waxay sheegeen in labadaasi qof lagu toogtay bartii weerarku ka dhacay qayb kale oo isla magaalada jerusalem ka midana nin baabuur watay ayaa ku dhuftay dad taagnaa meel baska laga raaco kadibna waxaa la sheegay inuu kasoo degay baabuurka isagaoo dabeetana mindi ku weeraray dadkii halkaasi joogay hal qof ayaa goobtaasi ku naf waayay dhowr kalena way dhaawacmeen weerarka saddexaadna waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka ramaanah ee waqooyiga talafiif halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ay sheegeen in qof midi watay uu ku weeraray dad rayida ka hor intaanay boolisku ka faramaroojin mididaasi uu weerarka ku geystay ugu yaraan toddoba qof oo israa'iiliyiin ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraradaasi shan iyo labaatan kalena lagu dhaawacay tan iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey kooxaha mucaaradka syriya ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda ruushka ee dimashik maantoo talaadaha iyadoo tallabadaasi wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafarof uu ku tilmaamay mid argagixiso oo la doonayo in lagu cabsigeliyo kuwa taageera dagaalka ka dhanka ee kooxaha isis laba gantaal ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda iyadoo boqolaal qof ay ka hor mudaaharaadayeen bannaanka safaaradda kuwaas oo taageeraya howlgalka milatari ee ruushka ma jiro warar xaqiijinaya khasaaraha inta uu la egyahay dhanka kale wakiilka qaramada midoobey ee syriya stephen demustra ayaa maanta wadahadallo la leh dowladda ruushka kulankan oo qayb ka ah dadaal la doonayo in isfaham looga dhex abuuro ruushka iyo maraykanka si loogu dhaqaaqo tallaabo siyaasadeed oo lagu dhammaynayo colaadaha syriya ka jira demistra ayaa la filayaa inuu usoo duulo washington si uu la kulmo madaxda isagoo saxaafadda si kooban ugula hadlaya magaalada geneva ayaa waxa uu sheegay in iyadoo lala dagaalamayo argagixisada syriya haddana ay lagama maarmaan tahay in lala barbar wado oo laga dhinac wado hannaan siyaasadeed
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ay u dhacday diyaarad laga leeyahay dalka masar oo xalayto ku dhacday duleedka magaalada muqdisho xilli ay isku dayeysa inay deg deg ugu degto garoonkaasi diyaaradda ayaa intii aanay dhicin ka hor ku guuldaraysatay dhowr jeer inay fadhiisato garoonka diyaaradaha haddaba macluumaadkii ugu dambeeyey ee diyaaradaasi waxaan goordhaweyto ka waraystay maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya cabdiwaaxeed sheekh cumar
sababta kalifirtay in waxay noo sheegeen in uu ka dhammaaday fiyuulkii diyaaradda ay wateen kadib markay isku dayeen inay dhowr jeer ku degtaan ranweyga muqdisho oo ay u surtoobi weysay waxay yidhaahdeen waxaan go-aansanay inaan dadka badbaadino nafteenana aan badbaadino marka waxaan la beegsanay oo la kac ah inaan diyaaradda ku dejiyo dhul banaan oo aysan qofu joogin waan gartay wax dhaawaca ama iyaga soo gaadhay ma jiraa ilaahay mahadiisa horta dadkii diyaaradda saarnaana ninka baalodka ayaa wax yar oo magaciisigii injuria uu soo gaaray madaxa yaro ay ka diirantay iyo farta oo magaciisiga ayadana wax yar ay kasoo gaareen laakiin sidiisa kale wuu fiican yahay diyaaradiina waa way dejiyeen si nabad leh ay ku dejiyeen waa waxay ahaayeen niman khibrad leh oo khibradooda u adeegsaday inay toodana ku badbaadiyaan dadkii dhulka joogana ay ku badbaadiyaan diyaaradiina si nabadle ay ku dejiyaan laakiin diyaaraddu karaash ma aysan ahayn waxay ahayd intentional landing oo meel shay dhigi karaan markaas ay diyaaradda iska dhigaan maadaama fuulka uu ka dhammaaday marka maadaama oo shidaalkii diyaaradda ka dhammaaday meesha ay fadhiisiiyeenna ay ahayd meel ka baxsan airboortkii meesha siday ahayd ma meel banaanba mise waa meel guryo iyo dhir iyo wax leh meesha waxay ahayd meel banaan waxayna ahayd meel geedaheeduna ay gaagaaban yihiin geedahana aysan ku badnayn oo meel beer camal oo eg ayay ahayd oo geedaheeduna aysan cad u weynayn marka si nabad leh ayay diyaaradda cagaha dhulka ku dhigatay kadibna waxay gashay meelo geedahaas oo beerta ah kadibna si dhamaystiran bay u istaagtay oo ay u timid meel ay ku yaro istaagto guud ahaan dadka diyaaradda saarnaa imise haayeen waxay ahaayeen lix qofood laba bailot laba engineer iyo lord master iyo mid caawinaya dhammaan shaqaalaha saaran diyaaraddu ma wada masaariba ha waa lix nin oo masaari ah marka interviewgan la yeeshay baalodyada waxay ii sheegeen in diyaaradda originkeedu uu ka yimid ay ka timid belgium cairo ay ku degatay si ay shidaal uga qaadato kuruugii uu isbedelay kuruu cusub ay soo rareen kuruu cusbaana diyaaradda ay keeneen muqdisho waan gartay diyaaraddu markii ay dhacday wax dabihima ka kacay mise burburku wuxuu kasoo gaadhay meesha ay ku dhacday uun burburku wuxuu kasoo gaadhay meesha ay ku dhacday uun waan gartay maadaama shidaalku uu ka dhamaaday oo taangiyada diyaaradda wax shidaal ah aysan ku jirin qarax muusan dhicin diyaaraddii hadda waa sidee ma ma duuli kartaa duulumaadkeeda ma sii wadan karta mise diyaaraddii way jajabto iyadoo ka cimaysa maka diyaaraddi waxay eg tahay inay tahay total loss ama khasaaro dhamaystiran oo ma kici doonto laakiin alaabtiina way saaran tahay dadkiina wuu ku badbaaday waan gartay meesha diyaaradda ku dhacday ma dad baa ka agdhawaa uu ka agdhawaa oo meel fog maysan jirin laakiin meesha uu kasoo aadiyey isna dadkii ka shaqaynaya beertana ay ka kala maqnaayeen waan gartay waan gartay markii ay diyaaraddu ay fadhiisatay meel aan loogu talagelin isla markaana ay diyaaraddii kala burburtay dadkii shaqaalaha ahaa ee saarnaa ee ka samata baxay sidee la yeelay xalayto
ciidamada nabad sugidda dalka ayaa ku lahaa xero u dhow meesha diyaaradda ay ku dhacday isla markiina waxaa u suurta gashay inay hareereeyaan oo ay dadkii badbaadiyaan diyaaradda ay ka soo saaraan waxaana caawiyey ciidamada militariga iyo ciidamada amisom oo ay u suurta gashay in diyaaradda la secure gareeyo kadibna waxaan ku amarnay annaga markii aan subaxii aan arrinteeda galnay in qofna aysan wax kala bixi karin qofnana aysan geli karin ilaa baaritaanka hay-adda iskaama ay ka dhamaysato oo ay investigationku u dhammaado kadib ayaan ufasixi doonaa ilaa iyo haddana waa security area ammaanka goobtaad sugteen ee diyaaraddu taallo si aan qofna u geli karin nacam waan waa sax gartay in aysan qofna aysan gelin waan gartay Na- arrintaasna waxaan ka ballan qaadnay na dowladda masar oo naga soo codsatay shaqaalihii diyaaradda bailotkii iyo dadkii kale diyaaradda saarnaa sidee ee loogu taliyey ma noqonayaanoo ma ku noqonayaan masar mise weli waxay sii joogayaan magaalada muqdisho n waxay maanta maanta waxaa la siiyey n baaritaan caafimaad si aan ku hubino inay kulligood nabad qabaan n waxaana waxaana leenahay oo aan aada ugu faraxsanahay in aan ogaanay inaysan waxba gaarin berito ayay bixi doonaan haddii ilaah yidhaahdo oo ay ka bixi doonaan muqdisho ayagoo ku laabanaya n egypt n maadaama investigationka iyo interviewga aan la lahayn iyo documentationka aan uga baxnayn uu dhammaaday waxaan ku-aasanahay inaan fasaxno laakiin waxa aan jeclaan lahaa inaan intaa ku darsado in wax hub ah diyaaraddaas aysan saarnayn n ay waday daawo n raashin loogu talagalay amisom oo wax hub ah aysan wadin aysanna ku soo dhicin rasaas ay sababtay ama madaafiic ama sabab keentay n in wax lagu soo gamo diyaaradda aysan u dhicin waxay dadka qaarkood ay- ay- iyagu isku sheegeen ama ay iska dhaadhiciyeen ama ay iska mala awaaleen in diyaaradda lugaha ay u bixi waayeen taana waxba kama jiraan marka interviewgan la yeeshay baaloodyada waxay ii sheegeen in diyaaradda originkeedu uu ka yimid ay ka timid belgium na cairo ay ku degatay si ay ishkaal uga qaadato waa hagaa kaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cumar oo ah maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya oo goordhoweyta khadka telefoonka iigu waramay
waa tahay waad mahadsantahay zaara isla wararka hawadaas ayaan ku guda jirnaaye wadahadallada maamulka hawada u dhexeeya dowladaha somalilan iyo soomaaliya ayaa toddobaadkan dib uga bilaabmaya dalka turkiga waxaana magaalada hargeysa galabta ka ambabaxay wafdi uu hogaaminayo wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somalilan maxamuud xaashi cabdi wariyaha v o a barkhad kaariye ayaa ka hor intaan wafdigaasi bixin waxa uu waraysi la yeeshay wasiirka waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkooda Eh, ujeeddada socdaalkaygu waxay eh, dabada ku haysaa casuumad dowladda turkigu noo fidisay halkaas oo aanu shir ballaadhan aanu aanu aanu kaga qayb gelayno oo lagaga wada hadlayo eh, mustaqbalka eh, iyo waxa uu ku dambeynayo eh, maamulkii hawada soomaaliya iyo somalilan ee gacanta qaramada midoobay ku jiray shirkaa waxaa isugu imanaya dowladda somalilan eh, dowladda soomaaliya eh, hay-adda qaramada midoobay ee maanta ka mas-uulka ah hawadii soomaaliya iyo somalilan ee ekayo iyo dowladda turkiga oo na martigelisay waa shir afargeesooda shirkaas ayaan u tegaynaa Een, bishii julaay waxaa jirtay wadahadallo noocan ah wuxuu ka qabsoomay nairobi een, somalilan way ka soo baxday idinkoo daliishanaya ay qabyo qoraal heshiis oo lasoo bandhigay oo sheegayay sidaad idinku sheegteen saame qaybsiga dhismaha iyo horumarinta madaarada oo tirahdeen waanu saluugnay iyo sidoo kale in maamulka hawada lagu wareejiyo muqdisho Een, taa iyada maxaa iska bedelay barkadow mowqifka xukuumadda somalilan waa mid cad mabdaayagu wuu cad yahay mowqifkayguna wuu cad yahay marna ka tanaasuli mayno waxaanu xaq u leenahay marna qaadan mayno wax quudh qarankayaga ku ah arrintaa iyadaa waa ku celcelinayaa waa caddaynaynaa Eh, waxaanu shalay diidanayn maantana yeeli mayno wadahadalkaanu tegayno waxaanu la tegaynaa higsi iyo himilo cad baanu la tegaynaa oo ah saddex hal unbaa mustaqbalka iyo masiirka hawada mashruuca hawadu ee uu ku dambaynaya kow in la fuliyo eh, heshiiskii istanbul eanu ku gaadhnay walaaladayo oo ahaa in eh, mashruuca guddi madax bannaan loo dhiibo oo ka kooban labada dal xarunta laga maamulayana caasimadda somalilan hargeysa uu noqdo in heshiiska sidiisaa loo fuliyo laba in naloo qaybiyo oo nala ka- eh, hawadii naloo kala gooyo walaaladayo saddex in uu gacanta ku jiro qaramada midoobay saddexdaa xal xal afraad annaka nooma muuqdo saddexdaa mooyaane marka aragtidayaduna way caddahay waxaanu doonaynaana way caddahay soomaalina way kala baaday hadday beri wax wada lahaan jirtay way kala tashatay ninka maantale ee way wada tashanaysaa ama way isku talanaa diiwaanniman waa u beryin waay mudan wasiir intaasi horeba iyagu way mowqif cad bay uga yeesheenoo waxa ka soo baxdeenba waxay ahayd is- muqdishoa la geynaya haddii iyagu tii la soo noqdaan idinka mar kale miyaa ka soo baxaysaan qorshihin muxuu noqonaya waxaan caddaynayaa hawada somalilan lagama maamulayo muqdisho haddeerna lagama maamulo somalilanna muqdisho loogama taliyo marna ka tanaasuli mayno kana gorgortami mayno su-aal bay isweydiin karaan dadka qaarkood waxaa tidhi xalka saddexaad waa in qaramada midoobey gacanta ku hayso in muqdisho gacanta ku hayso in qaramada midoobe gacanta ku hayso idinku maxaa u kala door bidaysaa dee maanta waa wax naga wada maqan annaga iyo walaaladayaba waa wax naga maqan shisheeya gacanta ku haya waa nasiib darro qaniimadii ee qowmiyadda soomaaliyeed lahayd in shisheeya gacanta ku haya wax saha- saxa maaha nin siyaasiya baan hay oday baan hay dhiirigelin maayo laakiin haddii xal la waayo ee, halkaasi unbay tegaysaadoo waxaa iminkaba u loogay waa khilaafaadka noo dhexeey waxaa jira een, qabyo qoraalkaas sidaad wasaaradahan hore u sheegteen wuxuu dhigayay in madaarada la hormariyo saami qaybsiga madaarada Een, berbere iyo hargeysa unbay kusoo dareen baa hore u sheegteen halka iyaga ama soomaaliya madaarad tiro badan la hormarinayo arrintaa waa ka biyo diideen saami qaybsigaa isaga weli halkee ka taagantii dee horta eh, qaabka loo gelayaaba khaldan annaga waxaan wax u qaybsanaynaa soomaaliya iyo somalilan u qaybsami mayno eh, annagu gobollama nihin dee soomaaliya ka mid a kama ogoli waa caddaynayaa hoostaan ka xariiqayaa waxa weeye somalilan kama mid ah maaha gobolladeedu madaaradeedu gob- soomaaliya kama mid aha mana xukumaan maanta diyaaradda anigaa xukuma halkan cidda ka soo degaysa diyaaradda rugsaddaan siinayo ta ka degaysa kada ka duulaysa faaqidu shayin laa yuctii nimaan waxba waxaa haysanoo isagu mas-uul ka ahayn oo xukumin dee waxba waxaa qaraarkeedana ma laha dee walaaladaya maganugama nihinba waxa waxay hayaan baan jirin annaga wax ma hayno shisheeyaa wixii haya shisheeyaha sidaanu ugala soo wareegi lahayn baanu ka wada hadlaynaa ama waanu ku heshiin oo rag dee tashaday oo wax qaybsaday annaku waxaanu nahay bulsho waxay gasho fulisa wixii aanu gallo waa fulinaynaa Wa- waxaanu taaganay wixii aynu wada gallay fuliya wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka somalilan maxamuud xaashi cabdi oo la hadlayey wariyaha v o a barkhad kaariye
v o a washington ayaad dhegaysanaysaan maxkamadda sare ee magaalada london waxaa ka socota dacwad u dhaxaysa dowladda jabuuti iyo ganacsadaha maalqabeenka cabdiraxmaan buure oo dowladda jabuuti ay ka eedaysay inuu ku lug lahaa musuq maasuq baahsan intii u dhaxaysay sannadihii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ilaa labadii kun iyo sideedii haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la kulmay mark harley oo ah garyaqaan ka tirsan gibson dan oo dowladda jabuuti ay u mat- u matelaya maxkamadda sare waxaana ugu horreynta weydiiyey eedaha ugu waaweyn ee ay dowladda jabuuti ku haysato ganacsada cabdiraxmaan boore waraysigan waxaa qaaday Cab- ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh
Ee, magaalatan london dacwad ayaa ka furan dowladda jabuuti oo idinka aad matalaysaan iyo cabdiraxmaan boore u socota waana mid la xiriirta arrimo musuq maasuq ah ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waa maxay eedeymaha ugu waaweyn ee cabdiraxmaan boore aad ku haysataan Okay, there are, there are three main kinds of accusations, claims that the Republic has. The first is in relation to the Horizon oil terminal, where the Republic says that.
waxaa Mr.
jira Borre saddex eedood oo appropriated ugu for weyn eedaha himself loo haysto oo ay the dowladdu ku value of the haysato Republic's waa oil tan investment koowaade under xiriirka those uu la terms.
lahaa shirkadda horizon terminal oil oo ah shirkadda leh dekedda ay yaalaan haamaha lagu keediyo shidaalka iyadoo dowladdu ay leedahay qaybta uu sheeganayo boore ee uu ku leeyahay shirkaddaas inay tahay maalgelin dowladdu ay leedahay oo shirkaddaasi uu ku darsaday isagoo aan dowladda la socodsiin soddon boqolkiiba ee uu sheeganayo waa dhul dowladdu ay siisay shirkadda tan kale waa shirkadda uu sida gaarka u leeyahay ee lagu magacaabo sobrim oo uu siiyey qandaraaska dhismaha waddooyinka iyo mashaariicda dhammaan sida waddooyinka haamaha iyo dhismaha mana jirin tartan furan iyo soo bandhigid ku saabsan howsha shirkaddiisa mana jirin cid dusha kala socotay tan saddexaad waa xiriirka uu la leeyahay shirkadda d b ee dhismaha dekeda dooraale ee konteynerada lagu dejiyo dowladdu waxa ay ku doodaysaa inuu laaluush ka qaatay shirkadda d b wall isagoo taana akoonkiisa ku shubtay wuxuuna shirkadda d b wall kula heshiiyey shan boqolkiiba macaashka dekedda isla markaana waxa ay ahayd inuu dowladda wakiil uga noqdo oo uu heshiiska ku matalo dowladda taana natiijadii ka soo baxday waxa ay ahayd in heshiiskaasi aysan dowladda dan ugu jirin iyadoo laaluushka uu qaatana ay keentay inuu u janjeersado dhinaca shirkadda d b wall ee uu ka eexdo dowladda imisa weeyaan lacagaha aad aaminsan tihiin in cabdiraxmaan uu isdaba mariyey ama uu musuq maasuq ku helay xilligii uu mashruuca lagu dhisayo dekedda horizonka ee shidaalka ee dalkaasi jabuuti uu ku lugta lahaa The full value of the claim is for over $100 million. A large portion of that is the current value of his 30% sheegashada qiimaheeda interest in buuxa the oil waa terminal.
boqol milyan oo dollar Um, and then there qayb weyn oo are ka mid ah lacagtaana large waa saamiga ama amounts of qaybta money uu that ku goes leeyahay as in dekedda cash by transitka way of contingency oo ah soddon agreements, boqolkiiba the waxaa profits kaloo jira that he lacag won kaasha oo uu helay on intii the heshiiska uu construction waday contracts, faa'iidada uu ka helay uh, dhismaha and dekedda iyo damages waddooyinka the Republic intii ay suffered socotay as a qandaraaska result.
dekeddaas iyo waxyeeladii dowladda ka soo gaartay heshiiskan oo ka eexday dowladda qiimaha guud ahaan dacwaddan waxaa lagu gudageli doonaa wejiga labaad ee dacwadda oo sannadka dambe u dhici doonta hadda waxaannu isku haystaa waa yaa saxan yaa qaldan marka faahfaahinta oo sugan dacwadda dambe ayay u dhacaysaa boqolkiiba soddonka uu cabdiraxmaan marka ku doodayay inay tahay isaga lacag uu leeyahay oo sheerkiisa ah imise ayay noqonaysaa haddii lacag ahaan loo bedelo The valuations are between sort of 50 and 70 qiimaha million waxay u dollars.
dhexaysaa konton ilaa toddobaatan milyan oo dollar Eh, cabdiraxmaan boore waxa uu ku doodayaa in arrimo siyaasadeed ay waxaani ku lug leeyihiin taas ma aaminsan tahay adiga I believe that that's what he says. Uh, I believe that the Republic has every reason waxaan to pursue aaminsanahay Mr.
taasi inay Borrell tahay waxa uu because of sheeganayo what he did waxaanse in u relation to arkaa these in contracts dowladdu ay and xaq u what he leedahay inay ku dacwayso masar boore marka la eego waxa uu ku sameeyey heshiisyadan iyo sida uu u maamulay Eh, cabdiraxmaan boore waxyaabaha uu sheegaya markaan eego dacwaddan dhegaysanaya waxaa ka mid ah inuu qayb weyn ka qaatay horumarka dhinaca ganacsiga dalkaasi waxyaabo fara badan oo dhismayaal ahna uu ku lug lahaa oo ay ka mid tahay qaybta horizonka loo yaqaano ee kaydka shidaalka arrimahaas ma jiraan miyaad leedahay Mr. Borre certainly played a role in masar boore waxa uu Delivering gacan ka these projects geystay for fulinta Djibouti heshiiskan iyo that does not gaadhistiisii ee entitle him jabuuti to take taasoo aanan personal xaq u profit at the siinaynin expense of inuu his macaashka waddankiisa ka dhigto faa'iido shakhsi ah ilaa goorma ayaa la filayaa inay socoto dacwadda iyo maxkamadda u dhexaysa jabuuti iyo cabdiraxmaan boore right up until just before Christmas, the 21st waxay of dacwaddu December.
socon doontaa ilaa iyo waxyar un ka hor inta aan la gaarin ciidda kirismaska oo ah afar iyo labaatanka diseembar
waxay ahaayeen ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh oo inoo soo koobayey waraysigii uu ridwaan la yeeshay qareenka ay dowladda jabuuti u xil saartay dacwadda ka dhanka ah ganacsada ee cabdiraxmaan boore oo ka socota magaalada london
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay mudaaharaad rabshado wata ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada boosaaso kadib markii ay ciidamada booliiska xabsiga dhigeen maamulaha iskuulka sare ee najax ciidamada booliiska ayaa rasaas nool waxay u adeegsadeen ardaydii dibadbaxyada dhigaysay waxaana jira dhaawacyo fudud oo soo gaaray macallin iyo arday booliisku waxay kaloo xidheen tiro aan la cayimin oo ardayda iyo macallimiinta najax ka tirsan faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay boosaaso rabshadahan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan booliska gobolka bari ay gudaha u galeen dugsiga sare ee najax xilli ay socotay duruusta waxbarashadu waxaana la sheegay ciidamadu inay baadi goobayeen dhallinyaro ay ku tuhunsanaayeen inay dembiyo ka galeen gudaha magaalada boosaaso isfahmi waa dhex maray maamulka iskuulka iyo ciidamada booliiska ayaa sababay in xabsiga loo taxaabo maamulaha dugsiga sare ee najax yaasiin dhahar mar ay v o a booqatay iskuulka najax ee ay maantay rabshaduhu ka dhaceen ayaa mid ka mid ah maamulka iskuulku waxa uu uga waramay sida wax u dhaceen axmed muuse axmed baleyra axmed mar baa humaac dheer albaabka iskoolka oo hore oo noo furnay sida caadina marka ugu horeysa taliyaha baalade cabdirashiid oo ciidan wataba soo galay markuu soo galay waxaan nidhi waxaan ka codsanay maadaama arrimo bulsho meesha ku hayno arday ku hayno macallimiin joogaan amniga annagoo aan qayb ka nahay inuu askartiisa gadaal uu dhigto isagoo xafiiska iskoolka uu soo galo waa naga abardiiday inuu soo galo markaa isla markiiba ciidan afartaneeye anugu maqlayna buu dalbaday ee, nin ee, taliya lagu sheegayay baa isla markiiba wuxuu soo galay xafiiska iskoolka xira xira maamulaha maamulaha i xira buu afka ugu soo horreysay qaybtii dambe oo gurmadka ahayd oo dalbada oo timi waa garta maxaa dhacay marka waxaa dhacay maamulo saa u taagan oo weliba xal marka lagu jiro oo leeyahay liis la imaada baa nin soo orday wuxuu yidhi wax aan liis la imanayna ma jirto idabdarrada dhan maamulaha way maamulaha horta isku jabayo qabta noo xira isla markiiba markuu maamuluhu qabtay waxaa dhacday inuu xabad isla markiiba afka ka soo geliyo ardaydii isla markaan waa odhanay ardaydii oo hugun damcada inay hugunto baanu macallimiinta waxaan ku amarnay macallin walba xisida ku jiray in ardaydaas hal ga- qof ka soo bixin ardayda xisideeda ku jirto aan qof ka soo bixin baa galaasyada inta la hor istaagay xabad afka laga wada gashay oo weliba cadaynteedii iyo rasaasteedii iyo intiiba aanu haynaa waa taa rasaasta xalka muuqata oo la wada jeedo oo haddeer aduu indhahaaga aan kugu tusi karaa waa gartay marka ardayda wax ma gaareen ardayda walaahi meesha arday badan ilaa kun iyo abafaa jirta Een, markii gudaha aan ku jirnay wax inama muuqan hadda aniga halkaa firar yar baa iga yaala xabad askar tuuraya aan qabtay oo meesha iyo kusoo warantaan kutusi doono been ahayd marka firirkaas adeeg soo gaaray firarkaas aanay soo gaaray Ar- askari baan riday anigaana saa u qabtay albaaba hortana markuu xabadda ridayay waa gartay een, waxaan ugu maqaalo ah een, in ardaydu ay mudaharaaday oo wadooyinka magaalada qaar ka mida laamiga iyo ay dhagxaan iyo dhigdhigtay arrimaha noocaasa maxaa ka maxaa ka jira Een, ardayda la- waagi keliya lama oran karo qofkii wax garanayay ama daqmayay hadduu waalid yahay iyo haddii uu ardayda ka puntland intii boose ka dhiganaysa gobolka bari ay tahay dhammaan iyo ciddii wax garanaysa oo dhan wax loo dhan yahay bay ahayd wax ardayda keliya ah, magaalada wixii iskool joogo dhan iyo wixii waalideyn ah dhammaan ummadoo dhan baa wax ka daqmatay oo qabtay inay ka halgamaan arrinkaas waa gartay maxaa dhacay marka halkaa khasaaro ma ka dhacday Een, booliisku een, waxaanu maqlaynay xabado dhacaya ayaan maqlaynay maxay ahaayeen xabadahaas xabadahaasu mar walba kuwii marka hore iskoolka naloo yimi oo naloo ku xabaday bay yar ahaayeen wax ab- amni darro ah Een, waxaan ugu- lagu ku cadoonayn inay am- amniga ka shaqaynayeen laakiinse waxaa muuqatay amni darrada magaalada dhammaan in iyagu sabab u yihiin ee muujinaya xabad bay ku carsinayeen weliba xafiisyadayadii iskooladii magaaladii gawaaridii gawaari lagu dhufanaya baan arkayna taayiradooda xabad oo askari ku dhufanaysa anoo xaqiiq u arkayn maanta marka dhacdadu dhacaysay imise ciyaal joogay qiyaasta galanka hore waxaa noo dhigta arday gaara sagaal boqol iyo lixdan arday baa dhigta galanka hore afar iyo toban galaas bay galaan gelinka dambena galinka dambana arday dugsi hoose ah ilaa fasalka lixaad baa joogto laba boqol sagaashan iyo labo iyaguna way taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa maamulaha dugsiga najax oo iminka ay xabsiga u taxaabeen ciidamada booliiska ku eedeeyey inuu ka dambeeyey rabshadaha maanta dhacay isagoo ardayda iskuulkana ku tilmaamay kuwo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo kuwa reer puntlandba waxaanu ogaanay wiilasha yaryar oo laleeyahay iskuullay dhigtaan oo ardada lagu sheegaya inaysan arday ahayn ee ay yihiin cadowgii ummadda puntland oo meesha lagu kaydsanayo oo iskuulladaasi aysan ahayn iskuullo caadiya oo ummadda loogu adeega dhinaceeda fiican ee dhinaceeda xun loogu adeego waxaanu faraynaa dadka iskuulladaasi lahi inay inta qaataan ka fuwaantoobaan adeegsiga ay adeegsanayaan ciyaalada iyo fawdada ay inta qaataan ummadda leeyihiin fawdeeya saaka ninkii maamulaha ahay shilkii magaalada ka dhacay iskuulka iyo cidda leh baa wixii halkaa ka dhacay khasaare ee, maal mid nafeed mid hantiyeed mid brobagando mid sumcadeed intaba ayagaa mas-uuliyadda qaadaya iskuullada dadka mas-uulka ka abaa qaadaya waxaa kaloo qaadaya ardada aanu hadda hayno arday ku sheegta hadda aanu hayno arda maahane iyo kuwa hadda maqan oo aanu magacyadooda haysano aanu heli doonno waalidiintood iyo meesha ay ka soo jeedaan baa waxaanu u arkaynaa inay yihiin cadow ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummadda boosaasood degmada boosaasood cadow inay u korinayaan baanu aragnaa qaar ka mid ah ardayda maanta ka qayb qaadatay mudaharaadkan ayaa v o a uga waramay sababta ku kaliftay inay banaanbaxa sameeyaan maxamed ismaaciil waxaan ahay secondary fasalka foontri ee maxaa sababay inaad mudaharaad samaysaan maanta waxaas maamulaha iyo aan laga xiray iskoolkiina waxaa laga dhigay goob dagaal oo ciidanka inta yimaadeen ba wada xabado ka dhiganay xabado markay ka dhigaan askartii way tageen annaguna waa soo baxnay waxaan nimi laamiga laamigana annagu soo bara waa samaynay markaan samaynay in la soo daayo maamulka iyo in laga soo garbaxo waxaa dhacay een, rasaas baa lais askartu rasaas bay adeegsatay inay dhulka eh, ardayda u dhigto xabadda waa gartay ah, een, adiga adeer dhaawac baa kaa muuqda Een, xagee dhaawacaas kaa soo gaaray dhaawac askarta ayadoo baxsanaysa firinkeeda ay soo gaaray waa gartay waa firi haa haa haye magaca maxamed cabdulaahi waxaan dhigtaa qaybtan eh, rabshadu ka dhacday fasalkan waxaan ahay fontri b walaahi run ahaantii dee kamaana filina markaa anugu ar- kusoo cararayna askarta uskaaleen baan u qabnay laakiin dee saas nagu noqotay in xabad- xabadii xataa qaar ba hoos nagu dhigay ilaah baa naga badbaadiyey baxsidkii baan una qaybta iska aadnay ilaa marka dambe nasoo kala cayriyey dhagax iyo waxbaan isu tutuurnaa xabad baan ku jawaabay marka dambe naska dhalinyaraha waa iska soo cararnay ilaa hadda wax shacab baana wax awood aan sameeyno male laakiin waxaan ka codsanaynaa maamulka sharafta leh iyo wasiirka amniga inay si sharaf leh maamulahanay oo shuruud la'aan aan ku soo daayo faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiowga tobnaad ee labada ee bish aan idhaahda ee daarta bush house ee waxaa dhegaystayaal qaybaha idinku soo maqan ka mid ah roobab culculus oo ka daaya qaar ka mida deegaanada waqooyi bari ee dalka kenya doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka haatanse qodobadii wararka oo kooban baarlamaanka iiraan ayaa ansixiyey heshiiskii ay dowladda iiraan la gashay dalalka reer galbeedka ee ku saabsama xakamaynta nukliyeerka wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ee irna ayaa sheegtay in mudanayaasha baarlamanku ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen heshiiskaasi wakaaladdu waxa ay tilmaantay in boqol iyo koob iyo lixdan mudane ay taageereen heshiiskaasi waxaa diiday sagaal iyo konton mudane halka ay saddex iyo toban kalena ay ka aamuseen
kooxaha mucaaradka siiriya ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda ruushka damiishik maanta oo talaada ah iyadoo tallaabadaasi uu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafarof uu ku tilmaamay mid argagixiso la doonayo in lagu xabsigeliyo kuwa taageera dagaalka ka dhanka ee kooxda isis laba gantaal ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda iyadoo boqolaal qof ay ku hor mudaaharaadayeen bannaanka safaaradda kuwaas oo taageeraya howlgalka militari ee ruushka ma jiro warar xaqiijinaya khasaaraha inta uu la egyahay booliiska israa'iil ayaa sheegay in weeraro kale oo midi loo adeegsaday lagu dilay saddex qof oo israa'iiliyiina waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in laba weerar oo kale oo toogasho ah dad lagu laayay halka qofna midi lagu weeraray iyaga oo saarnaa bas ah nooca rakaabka ah oo marayay magaalada jerusalem halkaasi oo qofka dilay afar qof oo kalena uu dhaawacmay ciidamada difaaca israa'iil waxay sheegeen in labada qof lagu toogtay goobtii weerarku ka dhacay qayb kale oo jerusalem ka mid ahna baabuur kale ayuu nin ku dhuftay dad iyagu taagnaa meel baska laga raaco kadibna wuxuu la soo degay midi isagooo bilaabay inuu ku weeraro dad ka mid ah dadkii goobtaasi joognaa hal qof ayaana goobtaasi ku naf waayey dhowr kalena way ku dhaawacmeen weerarka saddexaad ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay deegaanka raana oo ah waqooyiga talafiif halkaasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu qof muddi ku weeraray dad rayida sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay toddoba qof oo qof ay ku dhaawacmeen ay ku dhinteen idhaahda ee weeraradaasi shan iyo labaatan kalena ay dhaawacmay soo gaadheen baarayaasha dalka holland ee baaraya diyaaraddii burburtay ee malaysia airlines m h oo ku dul burburtay bariga dalka ukraine ayaa sheegay in diyaaradda ay soo riday gantaal kuwa hawadaahi kaasoo ah noocay ruushku sameeyaan barayaasha reer holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada haig kuwaas oo qayb ahaan dib isugu xirxiray diyaaradda waxaana lagu eegay walxo biro ah oo qaybo ka mid ah gantaalka loo malaynayo in diyaaraddaasi soo riday tajib jastra madaxa guddiga ammaanka duulimaadka ee holland ayaa u sheegay qoysaska dadkii ku dhintay diyaaraddaasi inta uu ay hawada ku jirtay diyaaraddaasi gantaalka lala helay dabadeedna ay laba u kala jabtay ukraine ayaa la sheegay inay mas-uul ka ahayd inay xirto hawada deegaanada ay colaaduhu ka jiraan si aysan diyaaruduhu u marin
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowna qaybteenna idaacadda ka hadhsane roobab culculus ayaa ka daayay deegaanada qaar gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ka tirsan waxaana jira in dad badan ay isaga barakaceen goobihii ay hore u deganaayeen wararka ay sheegayso wararku waxay intaasi ku darayaan in xoolo fara badan ay gacantooda ka baxeen sidoo kalena ay jiraan cabsi laga qabo in ay cudurro ka dhashaan daadadka soo rogmanaya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka ku waraystay maxamed xasan saalax oo ka tirsan mudanayaasha aqalka dowla deegaanka gaarisa county oo isagoo xilligaasi ku sugnaa deegaanka baraki kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan saalax oo ka tirsan golaha deegaanka ee gaarisa county wuxuu u waramayey wariyaha v o e da maxamed faarax shire
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen furre
wacanow wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban hay-adaha saadaasha hawada ayaa dhowaan oo daroosay ama saadaaliyey in roobka la yidhaahdo elniniyo uu dhowaan ka di'i doono magaalooyinka iyo deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kaasoo taariikh ahaan dhowr jeeroo hore oo uu da'ay ay ka dhalatay fatahaad saamaysay kumanaan kun oo qof oo halkaasi ku nool haddaba waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in fatahaad ka timaada roobkaasi ay dhibaato gaarsiin karto ama ay saamayn karto dad fara badan oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada u dhow halka ay maraan labada webi ee shabeelle iyo juba sidee dadka looga wacyigelin karaa arrintaasi dowladda iyo maamulada ka dhisan deegaanadaasina door intee leeg bay ka qaadan karaan arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa waa xubinta doodda ee maanta waxaa igala qaybgelaya xuseen maxamed fiidow dhegey oo ah agaasimaha guud ee dowladda hoose ee maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo nabadoon ismaaciil cabdulaahi aadan magafe aan ku hormaro agaasime xuseen maxamed fiidow dhegey ka maamul ahaan sideed ugu diyaargarowdeen bal inaad gurmud u fidisaan haddii fatahaadda laga cabsi qabo dad fara badan oo ku nool webiga dhinacyadiisa ay saamayso iyo guud ahaan dadka ay saamayn karto oo nabadoonku uu ka mid yahay dadka markaasi aqoonta durugsan ula wax badan soo arkay dhibaatadaasi aan kugu hormara agaasime dhegey bal ku soo adugu
waa mahadsan tahay arrintaas markii aan wax kaaga taabto horta magaalada beledweyne biyuhu waxay ka yimaadiin ilaa fatahaadda waxay saamaydaa afartan kilomitr oo isku weera ilaa booca meel la yidhaha ilaa dhankaas defo meel la yidhaha isku darkeeda afartan kilomitr oo isku weera ay mar walba waxyeeleeyaan waxyeeladu ay gaartaa magaaladan beledwey waan gartay
sanadyada haddii lagu noqdo annagu hadda wixii aan ka qabanay awood oo aada u dheer ayaa looga wareeji karaa magaalada beledweyne biyaha dhankaas galbeedka iyo bariga halka weli waa laga wareeji karaa laakiin at baawarkaas iyo dhaqaalahaas xilli aan gaarnaba waa sugaynaa waxaan hadda anagu ku faanahay ka maamul ahaan in aan degmadan beledweyne afarta xaafadood tirakooba waxaan ku samaynay goobaha ay kasoo baxaan iyo goobaha ay ka galaan biyaha xareedda markay yimaadiin ay ka galaan xaafad kasta xaafadii ugu dheereed waxay noqotay lix boqol konton iyo sagaal goobood oo biyuhu ka baxaan kana soo galaan waa maadsantahay agaasime waxaan siinayaa nabadoon ismaaciil cabdulaahi aadan nabadoon magafe nabadoon agaasime wuxuu sheegayaa saadaaluu leeyahay waxbaanu qaban doonaa waxna waanu soo indhaindhaynay bal adigu adigoo dhibaatooyinkii hore ka waramaya iyo waxaad ka rajaynaysaa dhanka maamulka arrintaas ma la qabta agaasimaha waad mahadsan tahay waxa weeye cudurka ka hortegiisa iyo cudurka markuu kugu dhaco oo la daweeyo waxay takhaatiirta noo sheegeen cudurka in laga hortago inay qiimo badan tahay sidaas awgeed maadaama nimankii wax saadaalinayay ee aqoonta u lahaa in maanta fasahaad ay dhici doonto ay noo sheegeen maamulka hataan ku dhahay yani mataqaanaa dhibka waan ku wada jirnaa laakiin dee af soomaaliya uma baahana meeshii dhaqaalay u baahan tahay sidaa hay-adaha arrimahaas daneeyo ku shaqada leh maamulka naftiisa hay-adda waa uu doonayaa marka in waxaasayta ka hortag la sameeyo dadaal badan la sameeyo yacni wixii qaadkii loogu hortagi lahay hawsheeda la galo waan gartay sidaas ayaa aniga maamulka aan ku dhiirigeli lahaa waan gartay waa sida waan siiyo agaasime dhegey agaasime waad maqlaysaa nabadoon magafe wuxuu taagan yahay maxaa diidan inaad kahortag samaysaan intaydan markay masiibadu timaadin aydan waxba qaban ka hor maxaa diidan oo maxaa hortaagan inaad kahortagaa samaysaan oo cudurka intuu soo socda la caafiyo kahor intuusan dadka ku dhicin oo wuxuu ka wadaa dabcan fatahaadan soo socotee la saadaalinayo
fatahada saadaalinteeda waa ku sheegay magaalada beledweyne labaatan kilomitr in laga wareejiyo biyaha oo labaatan kilomitr la jeexo oo la wareejiyo oo xagga barigana laga jeexiyo xagga qoraasi galbeedkana laga jeexiyo oo laga wareejiyo oo meel fog webiga looga daro oo kanaal uga shuba loo sameeya u baahan tahay horta ka hortagu arrintaasna waxaa ku kici kara halkii xabad daraasadii aan sameynay saddex milyan la- qarash aada u weyn waaye oo dhaqaalihiisa ilaa dawladda dhaca yani wax hadda dadka beligooda kuturgushin ay ururiyaan oo saameyn karo maaha ka hortaga rasmiga ah ee biyahaas looga maaray karo magaalada haddii lagu noqdo maxaa la qaban karaa uu nabadoonku wixii la qaban karo annagu diyaaraan unahay bulshada magaalada beledweyne iyo maamulku inay isbiirsadaan wixii hadda yani la samayn karo in dadka meelaha ugu daran laga saaro meelaha ugu darana jawaaniye la qaato lagu shubo isku- iswadaqabsigaas aan samayno hadba markay timaado waxaasaan samayn jirin iyo goobo dadka lagu daadgureeyo magaaladu ka qallaban inaan eh, dadka aan gaci karin ah, gaadiid iyo loo sameeyo lagu lagu daaburo eh, oo looga saaro biyaha dadka biyuhu aad ay u saameynayaan Wa- xaafadaha ugu daran oo ugu dhibaatooda badan.
Waan gartay.
Intaasaan, eh, warbixin iyo iskaashi ka wada samayn karnaa si hal furan oo cid kasta inay ka qayb qaadato doonka waxaan leeyahay eh, kalama maarano aan wax wada qabano ka hortagaas weyn oo biyaha looga samayna oo meel ka baxan iyo meel ka furan fura looga samayn karo ama beeb waa dhaqaale aada u weyn oo hadda anagu yani xilliga la gaari karaa xa- eh, xilli oo aada u fog u yahay ama dhaqaalo wakti dheer qaadana waay hansiya nabadoon magafe ee nabadoon magafe waxyaabaha aad waagii hore intaad aragteen oo aad ka sii digteen oo haddana masiibadii ay dhacday oo maamulka aad wargeliseen aan waxba laga qaban eed ca- cabashada aad ka muujinaysaan maxaa ka midood agaasimaha la wadaagi kartaa oo dhaliishu ay tahay ee, dhaliisha waxay tahay marka sidaan oo kale ay wax u dhacaan macnaha intaan dhicin ka hor hadda waxaan haysanaa dhulkii oo aan fasahaadii weli ay kusoo yaacin ayaan haysanaa marka waddada nafteeda haddii wax ka hortag la samaynayo waddadoo qalalan mar haddii digniin la helay ee la filanayo inay fasahaad ay timaado waxaan ugu habboon meelaha webiga uu ka jilacsan yahay hadeertaan howlgal in lagu sameeyo sidaas ayaa annaga nala habboon ee yani maaragtaa dee wax dhaliil oo hadda yani dhaliisha dhaliisha aan dhaliilayna dee meel hoo u baahan waxaa la yidhahda hada waxba kama taro meesha dhaqaalay u baahan tahay sida walaalkay oo ka hadlayna meesha dhaqaala waxay dhaqaalo u baahan waxay u baahan yihiin yani mataqaanaa in dhaqaalo la bixiyo marka sida hadda hay-adaha ayaa un annaga waxaas noo fududay jiray sida loorashoo kaleento waxyaalahaasna waxay ku habboon yihiin hadda intuusan webiga ee, meelaha uu ka jilacsan yahay laga qabto oo webiga aan la sugin intuu kasoo fasahaado waxyaalaha markaas annaga aan tawanayn waxaa kamid eh hadeertaa dhaqdhaqaaq sameeya maamulka iyo hay-adahaba aan ku celiyo agaasime n dhegey n xuseen maxamed fidow n waad maqlaysaa nabadoon magafe wuxuu leeyahay n xilligan dhulku wuu qalalan yahay waana xilli wixii lagu moosi lahaa la heli karo oo la gaarsiin karo maxaad marka laga tago n cabirka aad samayseen iyo dhulka aad hadda ka hadashee aad ii sheegtay aan ahayn ood hadda samayseenoo wax lagu moosi karaa oo deegaanada webiga n qarqarkiisa ku yaala aad ku owdeen ilaa iyo hadda Eh, waxaan ka diyaarinay eh, ilaa meelaha ugu daran hadda inaan ilaa haydo badanna riboortka waa gaarsiinay in ay naga caawiyaan dadweynahana waxaa leenahay nabadoonka uu hormuudka ka yahay annagu horta magaalada gudaheeda canshuur kama qaadno oo maamulku canshuur kama qaato eh, ganacsiga gudaha ku yaalla si walba ha ku yaalla annagu canshuur kama qaadno Eh, hase yeeshee annagu mas-uuliyadii aana saaran in ay bulshada u sheegaan annaguna aan iskaashanno Eh, biyo-xireenada hadda sida jawaanada lagu sugo oo goobaha la saar saaro waa samaynay haddana diyaaraan u nahay inaan samayno hay-adahana waa ku wargelinay oo maamulku sare waa ku wargelisay asagana waxaan leenahay bulshada beledweynena waxaan leenahay eh, ha timaado waxay qaban karaan ha keenaano annaguna waxaan qaban karna waa beenayna hormuudaana ka nahay inaan horkacanana bulshada diyaaraan u nahay intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay gala qayb galeen xuseen maxamed fiidow dhegey oo ah agaasimaha guud ee dowladda hoose ee maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo nabadoon ismaaciil cabdulaahi aadan magafe intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington sidii aad goor dhoweydba maqlayseen mudaharaadyo rabshado wata ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada boosaaso kadib markii ciidamada boolisku ay xabsiga dhigeen maamulaha dugsiga sare ee najax ciidamada boolisku waxay rasaas ku fureen ardaydii dibadbaxaasi dhigaysay waxaana jira dhaawacyo fudud oo soo gaadhay macalin iyo arday haddaba boolisku waxaa kaloo ay xidheen tira kale oo aan la cayimin oo ardayda iyo macalimiinta najax ka tirsan haddaba mid ka mid a waalidiinta ardayda ayaa ka jawaabay eedaha ay boolisku u jeediyeen ardaydaasi iyo dugsiga xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliyaha waxaa ka muuqata katif darro aada u fara badan waxa weeye ilmahayagu xaaraanna kuma dhalan ilmasinana ma aha waxa weeye hawl- ilmo dhib leh ama dembi galay waa jiraa iskuulladana waa la weydiin karaa waana la qaban karaa dembigana waa lagu soo oogi karaa muxuu yahay qodobka aad diidan tahay laakiin een, iskuul dhan oo xiisadihii lagu jiro oo arday ku ka badan ay dhigtaan oo gabdho iyo wiilalba leh een, oo qalnaansi kacan xataa dhagax filan in xabad lagu weeraro iskuulkii wixii ka dhacay inaad sawiro ka qaadaan oo ummadda u bandhigtaan baa ficno ahay taliyuhu wuxuu sheegay in ardaydu ay falal tay anshaxumo ah wadeen marka arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa xilliga meesha la tegay waxaa lagu jiray xiisado qalmi iyo jeesaa meesha ku- ee wax lagu qoranayay ardaygii fal dambiyeed ku galay magaalada dhexdeeda een, iskuulka marka uu joogay waxaa xaq loo leeyahay in maamulaha la dhaho noo ardaygaa noo soo saar laakiin in iskuulkii een, common punishment lagu qaado ciqaab guud oo xabad lala dhaco wax sharciga islaamka iyo sharciga furuucda kale caalamku ay qabaan ma aha waxaan kaloo ognahay ardayda dembiyada gasha booliisku waa qabtaan laba hayood bay hayaan lacago yarba wa- waa waalidkooda ay dad kale ka qaataan kabacdina way sii daayaan kii toban dembi galay ayaa magaala lagu sii daayaa marka waxaan waa iscayrcayrsi aan u malaynayno ilmaha jidada leh iyo booliiska inay dan ugu jirto iyaga ka dhaxayso boolisku waxay ku doodayaan in shaqadoodii ay qabsanayeen hayada shaqadu soo si aan shaqayn loo qabto maaha maxabad baa lala dhacayaa dad ee, qalnaasita oo ilmo yaryara oo iskuul dhiganaya soo in la dhaho ardayga hebela ama inuu hebela ayaa dembi galay isaga ayaan u baahannahay in naloo soo saaro maxaa hadda tallaabo ood qaadaysaan waxaanu maamulka ka dalbanaynaa in taliyaha booliska iyo nalagii ciidankaa watay iyo ciddii amacidaa ka damaysay in tallaabaha laga qaado mana aha dad istaahilo inay dad xilal u qabtaan oo ay ay ay ay ay ay mas-uuliyaddaa qaadaan ma aha in arday yar yara oo qalmaan wadata xabad laa dhaco bal waxaa la rabaa qofka dembiilaha marka uu dembiga ku jiro haddii uu booliska u saaca inay boolisku ku qabtaan gacan nabadgelyo ah kabacdina ay maxkamad u gudbiyaan oo maxkamadda ay markaa xukun ku rido kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a waalidiinta dhiga ardaydoodu ay dhigtaan dugsiga najax ee magaalada boosaaso oo maanta ay rabshada ka dhaceen halkaasina qaar ka mid a ardayda iyo macalimiintii ay boolisku xabsiga u taxaabeen iyadoo dad ka midana ay dhaawacyo soo gaadheen wuxuu u waramayey xuseen barre aadan halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaaga v o a washington ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha aynu yaro jaleecno
Thank you. radiya dhibkan qabo tolo ruux la jaarin miyo dunida jooga miyo dunida jooga jiradiya dhibkan qabo tolo ruux la jaarin miyo dunida jooga miyo dunida jooga jidinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jidinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jamashadani hayse jiiratee naftayde jamaashadani hayse jiiratee naftayde aykajeesa wayda aniga hoy maniga maniga maniga ha u jecel qaba hoy hoy maniga maniga maniga maniga ha u jecel qaba jamashadani hayse hoy jiidatee naftaydee jamaashadani hayse jiidatee naftaydi ay ka jeesan wayda aniga hoy maniga maniga maniga hagu jecel qaaba maniga hoy hoy maniga maniga u jecel qabaa
wahagaag heestaasi intaa ah aynu ku soo dhaafno haatan bal ciyaarihii wararkii ugu dambeeyey waxaynoo haya jamaal axmed cusmaan jamaal waad mahadsantahay zahra ee isreebka koobka adduunka ayaa een, ciyaaraha ay socdeen soomaaliya ayaa la ciyaaraysa waddanka niger oo lugtii labaad iyadoo lugtii hore lagu soo ciyaaray waddanka eh, etoobiya oo soomaaliya markaasi qaab marti ahaan ay ugu martigelisay dalka niger labiya bir soomaaliya markaas loogu adkaaday hase yeeshee ciyaarta hadda oo sagaashanka daqiiqo eh, la ciyaaray oo daqiiqadii dheeraadka loogu talagalay ay markaasi lagu daray ay socdaan ayaa waxaa ciyaartu tahay afar gool iyo waxba oo soomaaliya lagu leeyahay laba gool waxaa ka dheliyey muusa mazuo oo hore laba gool sidoo kale soomaaliya uga soo dheliyey iyo mohamed ciise oo isagana laba gool kale ka dheliyey soomaaliya wax goola maysan dhalinin Eh, jabuuti iyo swaziland ayaa ciyaari lahaa waa la baajiyey ciyaaro kale ayaa socda barnaamijyadeena kale ciyaaraha ayaan dhegeystayaasha markaasi ugu soo gudbin doonaa zaara aad baad mahadsantahay jamaalow guud ahaana idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaa waa saare cidle iyo jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo hase ahaatee goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo isagoo goordhow hawada soo geli doona inta ka horreysa dhinacayaga waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo jalcadan ku cashaqay jeexaygii waa sugay jeexaygii waan sugay jamashadani hayse way jiidatee naftayde jamaashadani hayse jiidatee naftayde ay ka jeesan